أبو من فضلك رفضها لإبليس فرقة اللو أنسى سحاو waa hagaag caashacab dow malayka waan isla garanay baan u malaynayaa oo idinma lihi dhegaystayaal waa tuma oo qoftu waa hee
markadiga maqnaatide mugdi imeel xunaan maraaye
heesaheeda unbaad maqashaane sheekadeeda ma haysaan qaybtan dambe ee barnaamijka ay caasha cabdow marti noogu tahay samiday waxay ku nooshahay gobolka michigan ee dalkan maraykanka samiday caasha horta goormee timid waddankan maraykanka wallaahi ma dhawo waktigaa imid toban sano waa joogaa waa tahay markii aad imaanaysay dagaalada sokeeye markay soomaaliya ka dhaceen aad soo baxday soo maaha haa hee intee soo martay markaad xamar kow ka soo baxday ilaa iyo inta aad ka soo gaaraysay maraykanka amaba kenya laan joogi haye markii ugu horreysay xamar markay qabta dhacaysa intee joogta adigi xamaraan joogay kabacdi markaan soo baxay kenya imaaday marka xabadda aad maqashay socodka aad soo bilowday intuu kula soo maray dhulkee soo martay wallaahi socod saas u dheer maba helin ba ilaahay maqaadiirtiisa haye dayuuro waktigaasi dayuuro waa dhaqdhaqaaqaysii haye ma dayuuro leen soo raacay oon kenya ku imaaday haye markaad kenya timid kadibna maxaa dhacay waxba ma dhicin kenyadaydii aan iska joogi heesaydii aan meesha ka watay ilaan absabaa xilligaan si fiican u aqaanaa ani haye a heesaydii aan meesha ka watay waaba kaasi markii dambe intaa laisku soo shubaayo dadka dhan way kala ordaayeen anina waxaa la yidhi barseeska inta waa ka xiran yahay kakuma waa inaad u baxdaa kakuma sanad iyo baraan joogi kaakuma haye
kadib ah inta la iisoo qaaday haye markii kenya aad joogtay intuu broseeska kuu socday heesiha aad qaaday maxaa ka mid ahay heeso heeso badan aan qaadiye hadda ma sheeg sheegi karaa heeska warkiisa haye kuwa aad xasuusatid inay jirto in kale ma ogi waxaan maqlay hees aad dadka kenya degan ay uga heleen inay jirta akuna matata hees la dhaho ma jirtay maya hakuna matata ma aha hee waxa waaye wape wape vidonge vyao wakimeza wakitema ni shauri yao taas wa haye maxay ahayd maxay ka hadlaysay waxaa hadday xanaaqaan iyo hadday farxaan akhtiyaarkood waaye camal ay dhuwaysa
yaa la haystaa markaas waxaa la haysa dadkii maxruuqiinta oo ay dadka kamaseerayaan kuwa dadka maseera kuwa waaye dee fanaaniinta kale ilaan adiga meesha waxaad ku tahay stranyeeri waa gartay dadkii dhulka u dhashtay miyay ku dhaafayaan adigoo kor lagu qaadayo markaasaa hadday xanaaqaan iyo haddii kaleba ayagee u taallaa la yidhi a siyaarkoodi laakiin heesta heesta afsawaaxili aad ku qaadaysay dadka fariinta aad u gudbinayseen ma fahmino markaasi dadka fariinta maya waa fahmeen mana fahmin la-ana abyaadiisa waxaan ka dhigi yacni dhakhtar dhakhtar oon ka hadlaayay arrimo dhakhtareed aan ka hadlaayay waa ha- marka heesta sarbee bay ahayd aa
yaa sameeyey heestaasi waxaa subisi gabar kuleeta la dhahayo kenyaan waayo a waa garta inaan kala ogaadaan rabe waa tahay casho cabdow horta aadaan ugu faraxsanahay barnaamijkan caweyska washington aad ka qayb galaysid adigoo weliba aada u faraxsan waxaa jirta marka caasho cabdow malika marka dadka ay maqlaanba inay markiiba soo xasuusanayaan heesahaaga oo oo aad isugu duba dhacay weliba codkaaga markaad fiirisid aad moodino aad u naxariis badan yahay uu qafiif yahay a markaasi waa la yaraya hadda waa la weynaadi maogtahay hadda laakiin weli isku sidii le waa heestan tusaale oo kale bal heestaa ila dhegeyso hadda haye
اللو اللو أنسي الماضي فرقة وتيت اللو سهاو اللو سهاو اللو سهاو اللو سهاو انت هربت ولا قاسدينو اسكو أهيني ayamadabade مش عايزة أشوفك لمي هبان ستاكي وأنا وين haye waa kasta maho Haye.
haye maxamed axmed kulu aan isla qaadnay heestaan codkeedaas macaan ayaan barnaamijkan cawayska washington caawana ku soo gabagabaynayaa intaanu mar kale kulmi doonna waxaa dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
ayaama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne intii horeeta waa la ogaa sidaynu isku ahayne ayaama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inaan ku arko dooni maaye I don't want to see you أنا أنا مش عايزة أشوفك ميمي هبانة ستاكي وأنا بوي ميمي هبانة ستاكي وأنا بوي
ilow ilow aan silmaadi forget about it ilow ilow aan silmaadi forget about it ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ciduweedaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne ciduweedaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan doonayaay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي
أمرها إلهي هإرسن وحبك أفقبتسن أمرها dacaanka ah ee caasho cabdow caasho waxaan idin maqashiyey qayb yar oo ka mid ah sheeko kolley aniga aad ii xiise gelisay sidoo kalena aan hubo in qaar badan oo idinka mid ah marka ay sheekada qaybaheeda kale ay maqlaan ay u bogi doonaan waxay inoo maraysay qisada heesta ilow ilow oo inta og maahee dad badan marka ay maqlaan ay qoloba si u fasirato dhammaanteenba caasho cabdow ayaa shakigaa naga saaraysa heesta ilow ilow iyo kuwo kale oo badan oo ay qaaddo fannaanaddu عينوك لا يردوني. إنن كواركو دوني ماي. I don't want to see you. أنا- أنا مش عايزة أشوفك. ميمي هبانة ستاكي وأنا وين.
haye waa kasta maho Haye.
haye maxamed axmed kulu Wa- aan isla qaadnay heestaan waa gartay waxaa noo sameeyey marxuumka cabdulaahi qarshe aa sameeyey aa sameeyey haa haye cabdulaahi qarshe afka sawaaxiliga carabiga ingiriiska intaba ma ku hadli jiray ha ha ha asalkiisba tanzania uu ku dhashay cabdulaahi qarshe allahu naxariistee waa gartay afka sawaaxiliga marka si fiican uu u kasayay mhm haye laakiin adiga heesta marka aad qaadaysay waxaad moodaa inaad ku raaxaysanaysid ood u bogaysay bal heesta Ah.
iyo jawiga iyo marxaladda laga tiriyey maxay ahayd maya waxa waaye n cabdulaahi ayaa maalin naga xanaaqay ani maxamed axmed kulo haye markaasuu yidhi heesaanaan suubinaa saas labadiina heesa markaan raali geline heestaas waa inaad qaadiinuu yidhi hahe heesta tanay ahayd miyaa markaasi ha haye laakiin een, heesta ha sameeye ha macnaheeda muxuu ku fadhiyey intay ka hadlaysay waxaa eh, ka hadlaysay inaa maxamed aniga ixumeeyey oo ani aan xanaaqay oo hadhowna heshiine camalaa laga dhigi haye marka wax jira may ahayd mise een, een, sheeko le lagu fariisiiyey maya shee kale lagu fariisiiyey haye laakiin adigii maxamed axmed kuluc markaad qaadaysiin waxaa la moodaa laba qof oo aada isku jecel oo intay Ahey.
oo oo intuu khilaaf dhex maray haddana dib u heshiinayo hadda Haa.
eh, tusaale oo kale haddaad meeshaan dhegaysatid meeshaan oo kale dhegayso ها عبو من فضلك تفضل بليز فرقة اللو أنسى سحاو
haye آه.
meeshaasoo kale marka marka aad lahay ها bal ka waran واي
ma laga sheekeyn kara dhe ما لقى شيء كين كارو haye waxaa kala jirtaa ha ayaan dhexdaas gabar oon walaal camal aan nahay oo saaxiibadayda rumaad ah heesaha xitaa isla qaadi jirnay inay dhimatay inaad maqasho in kale ma ogi faadimo qaasin ahe allaha u naxariiste Allaha u naxariiste naxariiste.
jannaad allaha sii haa aamiin iyadoo xataa waxaa jirta hees aad wada qaadaan oo hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogta ma xasuustaa Ha.
heestaasi habar habar ma joogta haa ha maxay ahayd heestaasi cabdulaahiga le noo suubiyey ani iid xitaa cabdullaahi qarshaa sameeyey iyadana maxay ka haa maxay ka hadlaysay hab la sheegta iyo habar habar ma joogta yacni waxaa qabiil qabiilka aba aa laga hadlaayay haye bal bal bal xoogaa ma ku dhufan kartaa haddaad xusuusatid eh, Nacaasha?
wallahi taas ma xasuusta laakiin mid kalaan xasuustaa haye oo tee iidna barkeeda iiga maqan tee waaye qaar intaa xusuusatid bal qaar ka dheh marka hore dulqaad baanu leenahaye marka xigo digniin baynu bixinaa hadday nabadu durugte Ha, ha, ha. oo daahyaheeda loo rogay Ha, ha, ha. miyaa nalala diirira soo manihin dad wada jira guri wadaa walaala taasna waa isla qaadi jirnay waaw iyadana waxay ahayd hees oo kolley ka hadlaysa dalka iyo dadka ka hadlaysa Hey, hees wadaniga eed laakiin heestan hayb hayb waxaa jirtay meel aad ku leedihiin adiga iyo faadimo qaasin aad ku leedihiin waxaad Ah.
lahaydeen ah, inagoo heshiina inagoo hagaagsan
inagoo hagaagsan heerkay nu joogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala haba weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa rayna
inagaysu hayne ne waa lama huraane
heeb heeb la sheegtiyo habar habar ma joogte ehe ii dhamaystire haweeniyo rag mantaba ayaynaanu kala kala harin.
harin casho cabdow sugsug heestii laftirkeedaan baqadarkaa maqashiina
hadimiyo dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye
sax waay heeso badan aan isla qaadnay ilaa toban iyo saddex hees camal toban iyo shan waa dhan tahay aniga iyo faaduma inaan isla qaadnay iyadana cabdulaahi qarsho maa sameeyey ma itan xuseen ow faarax allah u naxariiste xuseena Inuu faaraxaa sab- sameeyey aan jeclahay haa Waa- haddaanan qaldaneen Wa- waa tahay caasha cabdow waxaan usoo noqonaynaa marka heesaha ee, dhinaca jacaylka aad qaadid Ee, Haye.
tusaale kale hadda heestiis ilow ilow waxaad ii sheegteen maxamed een, cabdulaahi qarsho uu sameeyey adiga kulliguna aad u ekeedeen dad mucaashaqiina Ha.
heestaasi marka aad qaadeen ilow ilow kadib oo cabdulaahi qarshe uu lahaa heestaas waa inaad qaadaan ha maxaa dareentay adi heestaas markaad markaad qaaday kadib wallaahi waxaan dareemay inaan ma aragti aad in- farxad aan ku qaaday iyo reen reen hay maxaa ku faraxsanayd waxaan ku faraxsanaya yacni asafkaas oo isku dhex riday cabdullaahi qarshi allah u naxariiste laakiin dad badan markay dhegaystaan heestaasi ha waxay sheegaan in heestan ay ka muuqato xariifnimada casho cabdow ee dhinaca luuqadaha gaar ahaan Ah.
dhinaca afka sawaaxiliga abo min Afka fadlak Swahiliga, tafadali ha.
please markaad leedahay ha aboo min fadlaka waali bilis Ah, intoo dhan iyagoo isku wada macno ah haddana isagana markaad fiiriso halkan oo kale oo dadku yaanu inuu ogaanin oo dadku yaanu inuu ogaanin af soomaaliya carabi ingiriis soo xili furgada ilow ansisahaw ma ilowna may suursamaana allayleeha ma ilowna oo danteena ma keegna yes yes ma ilowna uliyo dirked maahana allayleeha diyo haa ma ilowna may suursamaana haye markaas adiga iyo een, kuluc markaad heestan aad qaadeen kadib kolley labadiinna waxaa ka muuqata in heesta aad si aada uga helayseen aad iyo laakiin aad aad laakiin iyo aad laakiin marka idaacadda laga sii daayey oo dadka ay dhegaysteen kadib Dadkana aad bay u jeclaysteen.
wararka ku saabsan heestaad helayseen maxay ahaayeen ya wararka ku saabsan dadka sheekada ay ka sheegayaan heesta ee idin soo gaaraysay ha maxay ahayd ha dadka aaday ugu farxeen mar walba ammaanay noo soo diri jireen ma idin dhaheen adiga iyo kuluc Iyo waxaaba la kuluc, way moodaaba ku qay- fiicantihiin, qays sida iyo waa, laylo alla.
kale isku wanaagsana iyo saas waa iska ogtahay soomaali iskabar badanta ha
wallaahina waa la yaabtay soo maha wakti waa lasoo qaaday alxamdulilah rabi alcaalamiin oo waa gartay Een, dhinaca kale markaad fiirisid een, waxaa jira fanaaniin badan aad heesa la qaaday oo kulligood marka aad heesaha la qaadaysid ha aad la keentid toonka aad la keentid oo qaabka ay u qaadayaan aad la keentid ha ha tusaale ahaan markaan soo qaatoo kale heestan kale horsidoo haweenkuba markay suuqa joogaan ho horsidoo haweenkuba markay suuqa joogaan haa kala socod wanaagsane saddexdii ku dhaaftaba lafiyaw sida taad turankaad maraysaba idaawada waan seexawaaye lafiyaw sida taad turankaad maraysaba idaawada waan seexawaaye addunya jamila abitu layla abitu layla mayaali tawiila
haye caasha cabdo ha haye codkaaga dib aan u dhiganaa laakiin horta heestan yaa kula qaadaya yarka ila qaadayo magaciisa waaba ii gooye barke fanaaniinta waa beri ma-een asaga xuseen axmed suudaani ma la yidhaahdaa ha xuseen axmed suudan waaye haye marka fanaaniintii uu ka mid ahaa soomaaliyeed ha fanaaniinta soomaali koox kalas ahay kooxduu ka Kooxda- tirsanaayo onuka ha hobolada waa berigaan ahayn hooyadii fanka waa gartay onuka fanaaniintii qarankaan nahay marka maxaa isu keenkeena heesta maxaa u wada qaadeen yacni waxaa is dhahay heestaanaan wataa yacni gabar ila qaadaan waaye marka dadku waxay igu taliyeen caashaa kula qaadi kartaa kaasaan kuugu keeni haye maxaa loogula taliyey sababta maxay ahayd sababta wa- heesta waxaa waay hindiyaan waaye moogtahay ha cod dhuuban bay u baahan tahay oo yar cod dhuuban adaa lahaay ah
waa taa laakiin een, horta go- goormaa la qaada heestan caasha xusuusta ahay uma laakiin wakti hore ahayd soo maaha ha haye bal codkaaga inuu dhuubnaa la sheegay adiga laakiin inuu dhuubnaa codkaaga ma u arkaysay markaas ha saan ma ku ogeyd الدنيا جميلة قضيت ليلة قضيت ليلة ليالي طويلة
haye caasha cabdo ma xusuusata heestani aad iyo aad aad maskaxdaada ii fufurmoo haysaa hadda maxaa kugu soo dhacay marka codka iyo reeraanteedi markiin soo maqlo ha maskaxdaa ii fufurmaysaa kuwo kale ma kugu soo dhaceen hadda ha ah waxaan filayaa inaad si wanaagsan u maqlaysaan in caasho cabdow ay hadda uungodlatay oo ay diiwaankeedii xusuusta la kala baxday hase ahaatee waxaan ka xumahay wakhtiga oo na soo kulaalaya dartii inaanan caawa intaa dhaafi karaynin hase ahaatee waxaan idin ballanqaadayaa toddobaadyada soo socda inaad kaga bogan doontaan caasho cabdow iyo inta badan heesaha aadka loo jecel yahay ee ay qaado iyo sheekooyinka la xidhiiraba dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaannu soo dhoweynayno talooyinka iyo tusaalooyinkiina ku saabsan barnaamijka cawayska washington sidoo kale dhegaystayaal haddii aad haysaan sheekooyin xiise leh amaba dhacdo la yaab leh oo aad la kulanteen isla markaanaad jeclaan lahaydeen in dadka intiisa kale ay idinla maqlaan noogu soo dira ciwaankeenna oo ah soomaali at v o a news dot com adinka oo soo raacinaya telefoonnada laydinka heli karo barnaamijkeenna caweyska washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heesta aad qadarka ka maqasheen ee suleekha ee fanaanadda caashe cabdow kula luqeeyo xuseen axmed suudaani intaannu mar kale kulmaynana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waqti noo haweenkuba markay suuqa joogaan oo waqti noo haweenkuba markay suuqa joogaan haa kala socod wanaagsane saddexdii ku dhaaftaba laftiyaa u sirata turankaad maraysaba idaawada wansee xawaaye Safiyaw sirata turankaad maraysaba idaawadayo wansee xawaaye adduunya jamila abiitu leyla
heestaas waxaa sameeya nin la yidhaahdo awees geedow diinle haya kuwii ku dhaleen ha soo dhaafin axmed aaji oo kule iyo adigoo le kuwii i dhalay dhibaan ku arkay ha heesta maxay ka hadlaysa heestaasi dhuuboy waxay hadlay gabar oo guriga ku weynaatay oon weli la guursanin haye kabacdi waxay leedahay aniga dhibaan ku arkay dadkii yacni nin ma iigu daroohayaan anina dimbaxo wax doonto waa idiidayaan marka kuwii dhaleen dhibaan ku arkay marka waxay leedahay isoo doon marka heesta heesta yaa loo sameeyey caasha caadihee loo suubiyey yacni gabdhahalee loo suubiyey gabdhaha iyo xaaladooda duruufahooda aa markaas laakiin aweesgeedow diinle wax muu arkayay een, gabdho badan oo malaha meelaha degan oon la guursanin oo xaaladaha ay qabsanaysa ileen qisada iskama timaado waa inay meel uun raad ku leedahay haahee haa marka ma kaaga sheekaya aweesgeedow diinle allah unaxariistahaa waa iiga sheekeeyey waxa ay igu dhalatay haa sheekada muxuu ku dhahay gabdhahan oo iska soo socdaan oo wiilasha raraacayaan wiilashiina daneyheenin oo meelaha isku dhaafayaan oo hadlaynayaan qaarkoodine aa laga hadlayay aa laga hadlaayo aniga waxaan dhahay waxaan dhalo aan dhaqaalaysto dheef aan helo iga dheeraayo wax dhumo oon dhug lahayn iga dhowr dhexdooda ha idhigin kuwii i dhaleen dhibaan ku arkay waaw waaw axmedna waxaas dhahaa war dhalinta wax ma dhooraane dheel xubbay ku dhaqaaqaane inankaa dheereeyo dheef bay kuugu tahay dhuufay i dhuga kuwii ku dhaleen ha soo dhaafin war dhiribka dhimashaal weeye waa ludhuma luma dheeraade war dhiribka dhimashaal weeye waa ludhuma luma dheeraade dhawaaqaan kudhahood dhug u yeel adaan kuu soo dhaadhace kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine dhuuboy haddaan isla dhaalane dhuuboy haddaan isla dhaalane dhiigo nahay una dhex yaale kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine kuwii ku dhaleen ha soo dhaafine
marka wuxuu ku waaninayay reerkiina dhegayso dhantaaday ka hadlaayaan waxa ay ku dhahayaan maqal haa Ee, haa heestaas marka marka iyadan heesihii heesaha hirgala may ku jirta mise maya riwaayad may maya ku caadi jirtay aheed caadi raadi muqdishoy aheed riwaayadna ma ku jirin maya may caadi kii ku dhalay laga dheeraade kii ku dhalay dhirib loo qaade dhur maale dheef maale duubo iigu dhimo dhiigayga tahay kuwii ku dhaleen hasoo dhaabine kuwii ku dhaleen hasoo dhaabine duuboy haddaan isla dhaalaane duuboy haddaan isla dhaalaane dhiigo nahay una dhaxyaane kuwii ku dhaleen hasoo dhaabine kuwii ku dhaleen hasoo dhaabine
waa garta heestan kale ee iyadana daadaana ku doortee dacwadayna waa dambeysaaye haha ani axmed naajees la qaadeen haa iyadana maxay ka hadlaysay iyada waxay ka hadlaysay yacni gabar la dafo oo dadkeeda laga wado oo la guursado iyo iyo dadkaygii kama dhaqaaqaye laakiin marna waxaad leedahay dahab iyo luul kuguma doorsahaye dalka nuuriyow idaawey marna waxaad Ah.
leedahay Ah, dalka nuuriyo idaawey duqa iiga doone haye daa in allaad qabtaaye anna waa ku dadaalaa anna waa kuu dadaalaa ha isna waxaas leedahay duqa waa taqaana deeq badanaas rabaa iyo dahab oo dambiil lagu qaadaayo ha laakiin laakiin sheekada meesha cajiibka waxay tahay oo heestan ku jirto caasho een marna waxaad leedahay dahabiyo luule kuguma doorsahaye dalka nuuri marna waxaad leedahay duqi ii daraymaan u dilaa daraadda daya meel kaleetoon deeq badan kaa bixin isbedbedelka markiiba isku dhow maxaa keene
waxaa keeni dahab iyo luul yacni adi waan ku jeclahay dahab iyo luul makuugu doorsahay laakiin duqa iiga doon inkaar ma rabo yacni ducaan rabaaye Waa garta marka haddii duqa aan la qancinaynin oo siduu raba aan loo yeelaynin duurkaaga iska galaa tiri haa
iyadana waxaan leeyahay daf inaan ku siiyo duurkan kuula aada anna daawaday asdaadooy masaafo iyo wixii la sheegi jiray iyo gabdhaha banaanka lagu soo mehriyey iyo taahe adna waxaa tiri taas ma shaqaynayso marka marka heestan waxaa laga yaabaa eh, dhalinyaro badan gaar ahaan gabdhaha markay dhegaystaan inay aada u dhiiragelinayso ah in qofkii ay rabeenna ay la duubtaan oo ay ku dhinac noqdaan haddana haddii dhinaca Ah.
waalidka laga soo galana ah ah ah taas igada ay leeyihiin marka ka waran heesta iyo dadka dhegaystay iyo gaar ahaan gabdhaha kaaga dhawaaday Ah.
markaas haa markaasi horta wakti qashiin nimaa la ahay saas uma ilbaxsaneenba haye haa wakti horaas ahay lixdan iyo saddexdii meelahaas adi maba dhalneen hadii la wakti rabo.
hore ahayd lixdan iyo saddex ma soo dhaweyn xataa aniga waa tahay laakiin heesta aaday u macaan tahay cajiib waxay ku tahay sida markiiba maaragtay gorgortanka iyo sida loo wada hadlaayo ee maaragtay kal iyo laabta ah tusaaloo kale markaad meeshaan dhegaysatid hay haa ilaahaa qabtaan yiri annagoo ku dadaala anna waa ku nasiibkaaga dadaala haye aweesgeedow marka heesta ma ka hadlay ma qisay ku fadhiday iyadana ma la sameeyey mise ruwaayaday ku jirtay maya sidaan sheekada ku maqli waxa maqli riwaayaday ku jirtay yaa kaaga horreeyay adiga oo qaaday Ah, faaduhu walaasheeda saciida qaasin siciido qaasin oo heesi jirtay miya haa saciida qaasin hilowle hore adiga imuneye mehelmaantaye haymoodine iga soo marmeehid ogeede maantii
waa tahay caasha cabdow waxaa laga yaabaa heesahaaga adiga waa qaaday raadi muqdisho aad u duubtay een, Ah.
halkaasaad uga hartay malaha warba kama haysidba heesaha aad qaadin Wallaahi, inta ay war la makaa.
egyihiin waa runtaa waa sida runtaa dadka u jecel yihiin waxaa jira oon aniga ogahay shakhsiyan ogahay dadaan aqaano oo saaxiibo ahna aan ogahay haa qaar ka mid a heesahaaga mhm, markay maqlaan mhm.
dadba ma la hadlaayaan masaakiin Inta- waa iska oynaade inta heesta ay socoto haa warba ma laga helaayaba haye Een, tusaale oo kale heesta la yidhaahdo mugdi iyo meel xunaan maraa haa waa ii muuqda kii aan maagay kama dheeramehan ima moge madaxiisa wixin imutaye macaan badno waaba xasuusan waaye wixiin ku maraya mowla mawla oge hay moodine marle maqsuud iga yeele Ah, markaad iga maqnaatide Ha, mugdi i meel xunaan maraay wax waay muusikada markii lagu tumaayo codka markaasay waa ku cabirni kartaa markii saa caadi u heysaysid yacni ma heli kartid nafaskaas erayadii xataa qaarkood waa kaa kala dhudhumayaan Een, heestan waa hees aad u cajiib u ah codka aad sheegaysid ee dhuubnaay aad leedahay ilaahay ku siiyey alxamdulilah alxamdulilah iyo muusiga la saaray markaad aragtid waxaad moodaa in dadku sida dadkan aan sheegayo kale maansada waaba meel waaba soo gelaysaa meesha saba inay maansadaasi timaado Waay muuqdakii aan mage kama dheereemahan ima moge madaxiisa wixin u mutaye macaan badno wixin ku maraya mawla oge ku muujiye marle maqsuudiga yeele macaan badnoobo wixin ku maraya mawla oge ku muujiye marle maqsuudiga yeele ah markaad iga maqnaatide Ah, mugdi imeel xunaan maraay markaad iga maqnaatide mugdi meel xunaan maraa
Een, heestan yaa sameeyey een, caasha cabdow waxaan jeclahay waxaa sameeya ninka la yidhaahdo saciid maxamed cali oo loo yaqaano saciid xarawi siciid xare waa sameeyey ha oo siciid xarowo inuu muusiga saaraan ogeyn heesahana wuu sameeyaa soo maaha ha mu'alif waaye Een, marka heestayuu u sameeyey heesaana warkeeda ma haysaa anigu ii sameeyno anaa dhahay hees fiican ii suubi maxaa u rabte yacni waxaa heesaa ergelaa la gelgeli jiri haa marka meesha waxaa loo baahan yahay heesa cusub oo masraxda la soo istaago ha Haye.
marka tan u ii suubi ay waa kaas marka intaadan masraxa la tegin oo heesaha hirgalay aadan heesihii kale ee iyagana laga soo shaqeeyey aadan heestani aadan kusoo dhex darin si heestaada ilan qof kasta markuu heesta qaadayo heesihii hirgalay tiisuu raba inay lambar wan gasho ma og tahay haad iyo aad marka heesta intaadan adiga masraxa la tegin ma iska tijaabisay ma fiirisay heestan inay heesaha kale la tartami karto ha markaas baroobaad samaynaysaano haye musicianka barooba hal wiig baroobaa la samaynaa waa gartay marka baroobada kabacdi waa kaasay waa la koraa meesha masrax haye markaad masraxa la fuulayso waa ku qanacsanayd heesta aad iyo xoog aad iyo xoog haye heestaas een, habeenkaas lambarkay gashay lambar koobaaday gashi wax ka adkaada waa la waaye wax iga qaado waa la waaya haa haye marka een, ma codka ku qaadaysay masraxyadda aad soo bandhigtay muusiga een, maxay kula ahayd adiga inay heesta lambar one ku gashay yacni guddiga meesha fadhiga kulli waxa way siiyeen le maxay kugu siiyeen makuu sheegeen waxa ay kugu siiyeen haa muusikada macal codka macal aniga dhaqaaqaygii kulli haye waxa waaye fanaaniinta yar yar oo cusub rabaan inay soo baxaan ha a imaanayaan marka fanaaniinta waa berine saddex qof afar qof aa lagu daraa haye heesaa hergela saasay ahayd marka adiga heestaasi markaad qaaday ood masraxa aad la taagnayd ee Ha.
ha markaad lahayd Ha.
dadka dadka dadka ku daawanaya ee tiyaatarka fadhiya sidee ku arkayeen Ma- waa si fiican ay ii arkaayeen aadaa uga helay
mid ogawe kama marme adigay milkiye kumurgode malmahane maankayso naqe waxaan mudaa meel aan iga ron mamirka gale mana ka maqle maya iyo hamidunide waxaan mudaa meel aan iga ron mamirka gale mana ka maqle may iyo hamidunide ah markadiga maqnaatide ah mugdi i meel xunaan maraaye markadiga maqnaatide
Aaday uga helaan cashuurudey.
waa taani waa isheegtay habeenkaasaad tiyaatarka qaadaysaani waa idhaaftay marka Ah.
laakiin hadda iska dhadhegaystaa Sa- Eh, markaan u soo noqdo marka een caashe cabdow fankaaga waqtiyadan dambe markii hobolladii waa beri iyo dalki iyo intaba lagu kala tegey Ah, fankaaga intuu ku dambeeyey wallaahi fankaygii meeshuu ku ekaaday ayaantiin kenya joogayaan qabqablaynaye inta markaan usoo baxay bas hurdaleenba galay marka mar kaleba iskuma fiirnin inaad fankii xoogaa ku yara nafisto oo iska qaadqaadid meelaha timaadid aroosyada ama habeenada qaar aad dadkii adi ku jeclaa maya u shidid aroosyada markiin tago mar markoo waa layga casumaa wiilasha meelahaas ka heesaayaan oo aroosyada waxaa maamada fadhiso ma ahaan karno waxay le kaal maama lama hees noogu tuur meesha waan iskaga qaadaa laakiin sidii ma ee niyad uma haysid mahay markii saas idahaan heeskii ingartoo leen iskaga qaadaa maxaa u xushaa ruux soo rafaadayo raar soo raraaye Wa- waa igama maqan yahay waa ilowday waad ilowday anaa hadda hala isku soo xasuusinaya tan maba Ay.
hilmaami kartidba Ay.
Waa- waabad yaabi doontaa waxaad dhihi doontaa gabartan heesahaaga dhan iidaa la wareegi rabto iidaa la wareegi rabtay Nuununa- Taa waaba ku farxi lahay heesahayga haddii oo Ay.
lala wareego hees heestan heestanna qisada ka dambaysa een, kolley warkeeda ma hayo laakiin waa heesaha aadka u dabacsanaad qaadiday ka mid tahay nuunow nasiibkiis anaa iga adigoo noojina aduga noole oo eedada ku joogtay aawoma oo heesidee imaawe ilintaa madadayse huwa huwaya huwa huwaya huwa waa kana xoohaysaaye nanacaadihey keenaysaa nuunow nasiibkiis anaa u noqle naaskayga sii haaye huwa huwaya huwa huwaya huwa
Yaa- yaa loo qaada yaa la huwayeynaya yarkaygi yarkaygi aan hurdisiinaaye isaga maa loo alifay ha sigaa loo alifay marxuumka weesgeedow diinle aa sameeyey ayaa ii alifay waaw raadi muqdishona waad u duubtay ha waxaa inay socdaana la rabaa ma ogtahay raadi muqdisho haddaan la geenina ma soconayaan ma soconayaan raadiya haddii la geey waa faafa adduunka dhanas qaadaa aniga waa ka oo soo dhegaystay waa taa caasha cabdow marka een, ugu dambeyntii waxaan rabaa hal hees oo ka mid ah heesihii aad kenya ku qaadi jirtay ee sawaaxiliga iyo soomaaliga iyo sarbeebta isugu jira intaadan soo dhoofin mid ka midana aad iigu dhufatid ha pendo lilipokubana ukumshauri mtu kwa kuwa wapenda sana wala hukujali kitu hukudiriki kusona wala hukujua kitu haya waaw waaw waa aadaa nooga tuntay heesahan marka labadan hees maxay ka hadlaayeen koley inay af sawaaxili yihiin waa gartay jacayl miyaa mise waa waxaas ka hadlaayeen jecelka hadduu qofka galasuu u socdo Mm, mar buu dhaqaaqi karaa haye oo yacni cidla kuugu dhaafi karaa heesaha marka yaa sameeyey gabadhi kuu sheegayaa samaysay kuleyta ayada may ka turjumaayeen mise way iska aliftay maya maya waa iska aliftay le yacni dalkaa lagu camirayay anna waa qaaday aniga dalkayga inay sii gadmo magacaygii kor u kaco ah, lacag iyo waxaase ma fiiriyeynin ani sumcadii dhooritaankeedii le aan fiirinayay waa tahay caashe cabdow ugu dambayntii marka markaad fankaaga dib u fiirisid xilligaad fanka kusoo jirtay wakhtigii lasoo qaxay ilaa iyo hadda oo dalka maraykanka aad joogto marka la isku dardaro kulligood Mhm.
halka heesaad ka soo baxsan lahayd heesahaga tee waayo heesaha waxaan ka rabaa waa pewape heeska la dhahay oo aad caan u noqday oo koobab laygu siiyey xitaa koobabkii la iiga qaaday oo la yidhi naatan waa istranyeeri laakiin afkay taqaana ahaanta le ha u soo dhaweyninaha waa la ogaaday markii dambe inaan soomaali ahay fanaaniin badanaa joogtay oo markaasi dadka dhan malika malika malika malika lay ku jireen haye markaad kaalintii koowaad gashaa la yidhi qoftan een, waddankaba uma dhalanin xaquma leh uma dhalan ma laha koobkan inay qaadato aa layidhi waana jaa koobabkii waa laysihi waa layguma sabiri jaraa'idkaa laygu qori wax walbaa la suubi waana lagaa qaada haddana waana layga qaadi beledbado waa joogtaa dal aan dalkaaga ahayn dareenku joog waaye markaasaan ooyo waxaan dhahay markooda hore waa idaadaheyeen dushay isaareene markeeda xigto oy ogaadeen inaan soomaali ahaye waa i dulmiyeen axyaa wadani axyaa wadani ya soomaali ehe axyaa wadani axyaa wadani axyaa wadani ya soomaali ehe axyaa wadani marka aroosyadaa oo qaqaadi jiri saas iika macnaha mabqisaayaanbo waa iska ququsli jiraan waxay dhaheen dhulkeeda gubtiyay ooyo haysa
Xo- xogtaada hoose maba loogaba maya maya may ma adig jirto adigana ma sheegin ma sheegin ilaahu anoo nabad qabo le meesha ilaahay iga saaro len qalbiga oogu duceysahay anigana waxaana barnaamijkan kusoo gabagabaynayaa heesta miro jannaade oo fanaanada caashe cabdow kula luuqeeyo fanaanka naaji cabdiraxiim لمادي أهدو لميري مصبحادي أهدو كمودو مسلم إيقال مسيل كاملين magacii maalada iga rooney macisimaanka waa liga qaaday مير جنادات هذي معانو مع اسمان كواليق قادر magacii maalada